waxaanu ku eegi doonaa howlaha xafiiska dararaanka guud ee dalka iyo xaaladaha kale ee dalka gudiga waxaweye u qabsamay marka hore taara kusoo dhawo barnaamijka gobolka doodka ee raadiga muqdisho iyo telefishinka qaranka madaxaaduka soomaaliyeed ku dhegeysanaya ama ku daawanaya sharaxaad buuxo aad ka siisaa howlaha gabeeqaanka guud ee dalka uu qabto ama booska uu qaranka soomaaliyeed kaga jiro xafiiska gabeeqaanka guud ee qaranka
bismi illahi raxmaan iraxiim aad iyo aad umahadsan tahay aad aan ugu mahad celinayaa telefishinka qaranka soomaaliyeed fursadda uu ii siiyey inaan shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta qarankaba aan u muujiyo ama u tilmaamo waxa uu waxqabadka ama waxa loo loo loo idmaday inuu qabto xafiiska gariiqaanka guud xafiiska gariiqaanka guud wuxuu ka mid yahay hay-adaha dawladda waxa uu la bilowday gobinimada dalka waxaa dib haduhabeyn ballaaran lagu sameeyey kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii sharciga nambarkiisa sideed iyo toban ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa uu qaranka uga xilsaaran yahay ama mataqaanaa u qabanayo dariiqaanka guud ee dawladda iyo cidda uu hoos tagayo maamul ahaan xagga dawladda xafiiska dariiqaanka guud waxaa u qabtaa shaqooyin badan sida uu sharcigaas tilmaamayo waxaa ugu muhiimsan ee si kooban markaan uga hadlo tala bixinta inuu tala sharciyeed siiyo dhammaan hay-adaha dawladda laga soo bilaabo madaxtooyada ilaa iyo mataqaanaa maamulka ugu hooseeyo in wax alla wixii shaki gala oo sharciga ah waxa ay qabanayaan shaki ka galo inay weydiiyaan xafiiska gariiqaan guud oo xafiiska gariiqaanku ka siiyo tala sharci ka siiyo marka waxaa la yidhaahdaa qaybta tala bixinta xafiis gariiqaanka guud ayaa la yidhaahdaa qaybta labaad waxa weeye sida ad og tahay xukuumaddu waxay u xilsaaran tahay xeerdejinta in ay baarlamaanka horgeyso shuruucda dalku u baahan yahay si looga guuro systemkii aan ku jirnay oo waktiga hadda la joogo loo waafajiyo shuruucda dalka shuruucdaasi waxaa halbowlo u ah mataqaana abuuristooda iyo qoristooda iyo sharciyeedyada xafiiska gariiqaanka guud oo ay tahay hay-adaha dawladdu markay u baahdaan in la soo xiriiraan oo uu kala shaqeeyo sidii loo sidii loo qori lahaa mataqaana sharciyadaas oo ay u baahan yihin hay-ada dawladku siday u tahayna waxa waaye dalku wuxuu u baahan yahay in yani shuruuc aada iyo aada u fara badan oo ayaa loo baahan yahay wax badanna waa la sameeyey wax badanna hadday ku jiraan yani mataqaana brocess ku jiraan hadba sida mataqaana baarlamaanku uu u yeesho shuruucda la hortaginta waxa la yidhaahdo leh qeybta saddexaad waxa weeye xafiiska gariiqaanku waa qareenka hay-adaha dawladda waa nootaayada ay u tagaan ee ay ka doontaan waxyaabaha qofka baraawitka uga baahan yahay markii uu macaamil samaynayo inuu u tago qareen ama nootaayada u tago xafiiska gariiqaanku waxa u qaabay waa qareenka dawladda haddii ay hay-adaha dawladda u baahan yihin inay heshiis la galaan internationalka ama dawlada ama heshiisya laba dhinacyo ah sida laba dawladood heshiisyada mataqaana ururadan caalamiga ah aan mataqana dawliga ahayn iyo dadka shacabka ah haddii ay dawladdu hay-ad dawlad heshiis la galayso waxaa muhim ah in xafiiska gariiqaanka guud uu noqdo qareenkii dawladda u qaabeynayey ama hay-adda u qaabeynayey qaabka loo sameynay heshiiskaas iyo shuruudihiisa difaacayay danta guud ee dawladda difaacayay heshiisyadaas marka waxa ay noqon karaan heshiis oo dhex maro laba qof yani dad baraawido oo soomaali ah dad baraawido oo ajnabi ah dawlado ama mataqaan hay-adaha caalamiga ah dhammaan sharuu heshiisyadaasi waxa uu sharcigu farayaa in hay-adda ku shaqada leh ee dawladda u qaabishan arrintaasi inay mataqaana xafiiska dariiqaanka guud kala shaqeeyo in heshiiskaasi uusan ka hor imaanin shuruucda dalka iyo danta guud ee qaranka soomaaliyeed kan ugu dambeeyo mataqaana waxa weeye si aad og tahay dawladdu waxa ay leedahay shaksiyad qaanuuneed wax la yidhaahdo oo guud iyo shaksiyad qaanuuneed oo gaar ah private personality juridica derivato afka talen waxa lagu yidhaha iyo personality juridica publica ayay leedahay ama haddaan af soomaaliya ku nidhaahdana waxa waaye shaksiyadda qaanuuneed ee guud iyo shaksiyadda qaanuuneed ee gaarka macnaheedu maxay yihiin hay-adaha dawladdu mararka qaarkood waxay u dhaqmaan sidii qof baraawida oo macnaheedu yahay waxa ay la macaamilayaan qof baraawid oo muwaadin ah waxbay ka gadanayaan heshiisay la gelayaan xilligaasi waxay la siman yihiin awood ahaan qaanuunka qofka baraidka ay la siman yihiin marka hore oo lala macaamilana waxaa waxaa lagama maarmaan ah in xafiis bariiqaan guud oo noqdo qareenka qofka masalaya hay-adda dawladda ee qofka la macaamilayso hadduu haddii isqabad yimaado waxaan u jeedaa marka dacwadaha dawladdu dhinaca ka tahay oo ama ha ka dhaceeno gudaha dalka ama ha ka dhacaano dibadda dalka ha ka jiraan waayo dawladdu waxay hanti ku leedahay dibadda sidoo kale waxaa laga dacweyn karaa maxkamadaha dibadda ah haddii ay xaaladaha qaar yimaadaan oo macnaha yani laba dawladood oo mataqaana soomaaliya dawladka hadday is haystaan mararka qaarkood waxaa waaya caalamka meel loogu talagal in lagu kala baxay uu leeyahay labadaba waxaa mas-uuliyadda iskale difaaca dawladda danta dawladda hantida dawladda danta qaranka waxaa iskale marka ay tahay dhinaca madaniga markay tahay waxaa iskale waa mas-uuliyad u gaara xafiis gargaan guud oo cid kale waa shaqo kula aysan jirin marka aan soo koobo yani mataqaanaa mas-uuliyadaha ugu waaweyn xafiis gargaan waa intaa xafiis gargaan wuxuu leeyahay secshino aada u ballaaran ilaa sagaal secshino u qaybsamaa kolley oo xilligaa la samaynayay oo ay dawladdu ahay dawlad wax kasta ayada gacanta ku haysto oo aan private sectorka uu aada u yaraa maanta waxa ay noqonaysaa in wadcigii asaga laftigiisa dib habeen lagu sameeyo oo wadcigii maalintaa wacyi ka duwan baan aadaynaa waxaan ka tegaynaa mataqaana hantidii la wada lahaa waxaan u soconnaa hanti mataqaana dalku wuxuu socdaa suuqa xorta ah in yani maaragtay privatka la xoogeeyo sidaa daraaddeed marka waxa waaye sagaal waaxiyadu ahaa marka waxaa lagu waxaa mataqaan insha allahu anoo la kaashanayo mataqaan baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarahaba in mataqaana aan ka shaqayno in dib u habeen asaga laftiisa lagu sameeyo oo lala lala socodsiiya qaab dhismeedkiisa qaab dhismeedka sharciga sida wax laga bedelo qaab dhismeedka hadda xilliga loo baahan yahay haddii alla idmo in lagu dabaqo asagan waayahay dabcan hadda dib baa xafiiska federaanka guud gudiga umurka dalkii oo dhan baa hooyadiisa waa gudbureen haddana dib buu usoo howlbilaabay midna hadda aada shaqaynaysaan ama adiga aada joogto oo aad tahay federaanka guud ee qaranka maxaa xafiiska hagu qabsoomay
xafiiska federaalka guud ee qaranka waxaan qabtay kun waxaan qabtay two thousand fourkii markii ugu horreysay dawladdii cali maxamed geedi iyo cabdullaahi yuusuf waxaan ka shaqeeyey ilaa iyo mataqaanaa laga soo gaaro bilowgii dawladdii sheekh shariif intaysan cali maxamed geedi marka xiig ka tegin runtii waxaan maaragtay sidii loo shaqaynayay oo dadkii hay-adaha dawladdu u shaqaynayay sharciga u maamulayeen ayaan xoogaa dhaliilay sidaa daraaddeed anigoo aan cidno mataqaanaa maaragtay maaragtay anigoo aan ilaalinayo anshaxa qofka mataqaanaa civil servantiga in ay tahay inuu sameeyo markii uu khalad arka qoraal u sameeyo hay-adaha khusayso ayaan mataqaanaa waxaan iska casilay xafiiskaas waxaan dib ugu soo noqday oo dib madaxdii dalka iigu yeertay mataqaanaa ra-iisul wasaare saacid cabdifaarax shirdoon iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligii ay xilka qabteen baa la ii yeeray wadahadal dheer kadib waxaan ku qan waxaa laigu qanciyey inaan kusoo noqdo dalka waxaan qabtay xilkaas two thousand thirteen ama two thousand labada kun iyo saddex iyo tobanka runtii markaan la wareegayo hal warqad wax warqada laigu muureeji xataa hal warqad laigu muureeji oo xafiisku ma lahayn meel adres ma lahayn mataqaanaa meelu ku shaqeeya ma lahayn shaqaalo joogtaa ma lahayn yani xafiiska saasa ayaa laigu wareejiyey magaca xafiis gariqaan guud baa laigu wareejiyey maanta waxa uu leeyahay adress waxa uu leeyahay shaqaale afartameeye gaarayo oo ay mataqaana ilaa toban kow iyo toban ka midi ay qareeno yihiin waxa uu ku shaqeeyaa mataqaana waxuu ku shaqeeyaa madaxtooyada waa yaryahay xafiiska oo ilaa hadda xafiis nagu filan ma hayno oo waxaad moodaa xoogaa in hay-adaha dawladda dadkii madaxdu ahaa aysan xooga saarin ha noqoto mataqaana aysan xooga saarin hay-adaha ilaalinta sharciga oo ay maxkamaduhu ka mid yihiin xafiiska irqaanku ka mid yahay yani inaan mataqaanaa loo dhismahoodii iyo iyo iyo agabkoodii aan loo dhamaystirin yani muhiimaddana aan mataqana aan la siinayn marka waxaan rajaynayaa xukuumadda hadda bilaabanaysa in muhiimad gaara la siiyo hay-adaha la rabo inay ilaaliyaan shuruucda dalka waayo si kale marka loo yidhaahdo xafiisga riiqaankood wuxuu ka mas-uul yahay in institution ama hay-adaha dawladda shaqooyinka ay qabtaan ay noqdaan kuwa waafaqsan sharciga ayuu mas-uul ka yahay ee sida maxkamaduhu ay mas-uul ku yihiin inay dadku ku wada noolaadaan nabad qaybta ciqaabta ama xuquuqda dadku ay leeyihiin qofka aan ku xaqa u leeyahay oo haysto oo loo kala qaado haddii ay mataqaana marka sidaa daraaddeed ma taqaana xafiisku waa dhisan yahay waxa uu leeyahay waxaan ku shaqaynaa saddex qol intaa shaqaalaha dhan saddex qol aan ku shaqaynaa waxaa yaalo waxaan samaynaa xafiisku wuxuu soo saaraa bulletin of shar waxa la yidhaha ama jornaalka rasmiga ah ee dawladda waxqabadkeeda lagu gaarsiiyo shacabka ayuu soo saaraa maalintaan bilaabay shaqada la wareegay ayaa waxaan bilaabay inaan inaan sameeyo jornaalkaas maanta isaga oo number seria leh oo aan u samaynay armaajooyin lagu kaydiyo waayo waxa weeye waa waxa dadku u qaataan inay mat- soo akristaan maahan inta kale waa waxyaabaha loo noqonayo biri markii loo baahdo xilli- xilliga maraaxiishaas la soo maray iyo wixii ka soo baxay dawladda
waxaan rabaa dabcan hadda markaad eegto hay-adaha dawladda oo kale waxaa jira hay-ado si gaara wadashaqayn dhow xafiiskeeda raan guud ula leeyahay hay-adaha dawladda hay-adaha wadashaqaynta gaarka adleeguwa hay-adahe
xafiis dariiqaan kuweed waxa uu wada shaqayn la leeyahay dhammaan hay-adaha dawladda sababtu waxa weeye hay-ad kasta oo ay dawladdu leedahay waxay u xil saaran tahay qayb mucayana qaybtaasi ama waxay u baahanaysaa in la horumariyo oo heshiisyo lala galo dalal kale ama waxay u baahanaysaa sharcigay ku dhaqmaysa in dib loo bedelo ama hay-addaas waxay u baahan in tala sharci laga siiyo xaalado lasoo gudboonaan intaba waxa waaye waa aada aada mataqaanaa waa wada shaqaynaa hay-adaha dawladda xafiiska dariiqaankood waxa uu mataqaanaa dariiqaankood waxa uu fadhiistaa shirka golaha wasiirada waayo waxa weeye golaha wasiirada markasta waxay ka hadlaan waxyaabaha wasaaradu usoo gudbiyaan waxyaabahaas waxaa ka mid a waxyaabaha xafiis gariiqaankooda oo markii hore kasoo qayb galay oo qayb ku lahaa la doonayana inuu mataqaana haddii loo baahdo faahfaahin guud ka siiyo golaha wasiirada oo ah mas-uuliyad wadareed ay ka dhexayso inay waxaas ayagu mariyaan inta intaysa marin haddii heshiis ay ay soo gasho oo gariiqaan guud uu kala soo qayb galo in baarlamaanka markii golaha wasiirada la keeno in markaa dariiqaan guud oo ka siiyo xubnaha kale ee golaha wasiirada wixii su-aalaha ay ka qabaan heshiiskaas ama sharcigaas wixii mataqaana oo cadayna oo looga baahan yahay marka sidaa daraaddeed waa member aan cod lahayn oo fadhiista golaha wasiirada si mataqaana howlaha qaranka ah oo ay aan kasoo bil- oo kasoo bilaabay hoos waxyaabaha lasoo bilaabay ee u dhaafaan golaha golaha wasiir u dhaafaan waxaa kaloo lamid ah markii guddiyada loo gudbiyo ama heshiis ha noqoto ama sharci ha noqoto xafiis gadaankood waxaa uu la shaqeeyaa guddiyadaas uu ka caawiyaa farsamo ahaan haddii ay u baahdaan inta badan markay u baahdaan noo yeertaan haddii ay u baahdaan wuxuu farsamo ahaan ka caawiyaa waayo heshiiskaasi oo ku yimid af qalaad loo bedelay af soomaali la horgeeyey baarlamaanka golaha wasiirada waxaa laga yaabaa inuu labadii af oo lagu soo bedelay oo ka dhasho shaki ah maxaa looga jeeda marka xafiis gariiqaankood waxa uu ka caawiyaa haddii loo baahdo guddiyada baarlamaanka marka ay gudanayaan waajibkooda ku aadan heshiisyada iyo shuruucda dalka
meesha iyada ah marka marka aada tusaale ahaan wasaaradda weeraraha ka mid ah oo ama hay-ad dowlada hay-adaha dowladda ka mid ah ay heshiis gelayso ama ay heshiis la gelayso hay-ad kale ama dal kale xataa ha noqdo gadalaan guud xafiiskiisa haddii tale ay ka siiyaan waxyaabo ka hor imaan kara shuruucda dalku uu leeyahay ama ay dhici karto in dalka dhibaato ku keenay aad tale ka siisaan hay-adda wixii matalasanin bay ku eg tahay mise waxaad dabagelaysaan talada aad dhiibteen in la qaatay oo lagu ilaaliyo waxaas wadanka dhibaatada ku keeni kara heshiiska inuu soo gelin mise waxaad ku koobantihiin inaad tala dhiibteen ha la qaato ama ha la yeele waad mahadsan tahay waxa weeye xafiiska yaqaanku talada uu bixiyo waa sideedaa loo qaataa macnaha tale markaan lagu leeyahay waxa waaye marka kasoo qaad for example heshiisaa la gelayaa heshiisku waa gorgortan dhex mara laba laba dhinac gorgortan wuxuu ku dhex maraa miis ayuu ku dhex maraa miiska wuxuu ku dhex maraya qolo waliba waxa ay qabto ama waxaa la isu gudbiyaa qoraallo qolo waliba waxa ay qabtay soo qoraysaa qolada kale waxa ay ka bedelaysay soo qoraysaa saasaa la isku dhaafsanayaa talada uu bixiyo xafiis gariiqaanka guud waa lagama maarmaan inay ugu soo baxdo sidoo bakee marka lasoo dhammaystiro oo lagu heshiiyo isla markii haddana xafiis gariiqaanka guud soo noqonaya wershinka ugu dambeeya la saxiixayo waa yani ama nuqulka ugu dambeeya oo la saxiixayo waa nuqul xafiiska gariiqaanku uu yihi nuqulkaani waxa uu waafaqsan yahay dalka shuruucdiisa iyo danta qaranka mana ka hor imaanaya dastuurka sidaa daraaddeed hay-adda arrintaasi waa saxiixi kartaa markuu yidhaha la saxiixayo
hadda waxaa jira sharciyo badan oo baarlamaankii sagaalaad ee waktigiisu dhammaaday baarlamaanka ka horeeyey oo ansixiyey dhammaan shuruucda ogolaha wasiirada soo maray qaarkoodna qaaro baarlamaanka dhexdiisa ka dhashay ay ahaayeen kulligay gariqaan guud misaanaan iyo ku lahaa
ha waa dhici kartaa in mararka qaarkood runtii waxaa la soo shaqeeyey ra-iisul wasaare saacid ra-iisul wasaare cabdiweli iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid dhammaan dadkii aan la soo shaqeeyey oo xafiiska riqaanku intaan joogay ay dawladihii soo maray ama xukuumadihii soo maray runtii waxay ahaayeen dad doonayo inay dadaal ku sameeyaan in ay isticmaalaan serviceka uu bixiyo xafiiska gariiqaanka guud ama shaqada uu bixiyo xafiiska gariiqaanka guud oo ah mataqaana mid loogu talagalay in lagu kaabo lagu hagaajiyo systemka dawladeed ee dalku leeyahay waa dhici kartaa mararka qaarkood in dad badan oo maaragtay xiliyada markay xukuumaduhu bilowga yihiin in dad badan oo xukuumadda kusoo biiray aysan aqoon badan u lahayn marka waxaan samaynaa inaan mataqaanaa siino shirka golaha wasiirada maalmaha ugu horeeyo in la siiyo in fikrad laga siiyo xafiisyada ay tahay inay u laabtaan markay u baahdaan mucaawino sharci ama mucaawino tala ama waxay rabtaan noqoto xafiis inay wasiirada uga laaba waayo shaqada dawladda waa wareeg waa wareeg circle circle waaye waa isku soo laalaabanaysaa waana isdhamaystiraysaa marka waa dhici kartaa marka dad dad aqoon aan ulahayn inay maaragtay wasiiro aan ulahayn maadaama ay dawladdu dadka wasiirada noqdaa badankoodu aysan khibrad hore oo dawladnimo lahayn in inta hore ay dhacaan shuruucan na soo mar inay baarlamaanka tagaan laakiin inta badan ama guddiyada baarlamaanka anagoo daba tagna uga shaqaynaa ama markay golaha wasiirada yimaadaan ayaan markii aan aragno nuqulka meesha la keenay aan weydiisana golaha wasiirada in lala siiyo wakti inaan mataqaana soo soo waafajino waxyaabaha aan marka dhaliilayna inuu in loo baahanya in laga bedelo
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaqa hadda dalku wuxuu ku dhaqmaa ama uu qaatay nidaamul dhaafsawaraab xafiis gariqaanka guud dawladda dhexe keliya ayuu caawiyaa kala shaqeeyaa sharciyada heshiisyada ay gelayaan mise geelidgeedyadana saameyn waa uu ku leeyahay
horta adigoo mahadsan waxaan rabaa inaan ku saxo dalku waxaa u socdaa federaal ee federaal weli ma qaadan sababtu waxa weeye waxaa waxaa waxaa socda qabli qoraalka dastuurka lagu aadayey dhinaca federaalka sidaa daraaddeed qaabka siyaasadeed ee dalku uu ku dhaqmayo waa xuquuqda keliya ay leeyihiin muwaatiniinta soomaaliyeed ay leeyihiin oo ayagu ay go-aankooda leeyihiin marka dalku wuxuu qaatay federaal waxaa la dhihi karaa marka afti dadweyne la qaado oo uu shicibku isku raaco in la bedelo systemkii dawladda dhexe oo ahayd oo loo bedelo systemka awoodda baahsan oo federaalka la yidhaahdo markaas kadib ayaa la dhihi kara ku jirnaa waxaan ku jirnaa processkii
okay dabcan aduunka waxaana unahay dawlad federaal oo aqoonsanya kasoo
su-aasha qaybteedi labaad marka dawladgeedyada saameyn ku leedahay xafiisyada dawladda xafiisyada dawladda waxay u kala baxaan laba nooc qaar national ah iyo qaar local ah serviceka dawladdu waxay bixisaa servicea shacabkiisa serviceka iyo dawladdu shacabka siin doontana wuxuu u kala baxayaa mid oo national ah oo ama dawladda dhexe ay maamulayso iyo mid laga maamulayo dawladaha goboleedyada ilaa iyo hadda dastuurkan cusub kuma cadda laakiin jaartarkii lagu bilaabay ee dawladdii cabdullaahi yuusuf ku dhaqmaysay wax badan ayaa ku caddaa xafiisyada ah level national levelka iyo xafiisyada local levelka ah marka xafiiska iiqaanku wuxuu ka mid ahaa xafiisyada national levelka maadaama uu difaacayo danta guud ee badda dhulka cirka ee ay soomaalidu leedahay marka ay timaado mataqaana isqabad cid kale la dhex maro waa siduu difaaciisu leeyahay waxa waxa uu mataqaan noqonayaa xafiis mataqaanay ah national ah oo raama ku yeesho ama xafiisyo ku yeesho dowladda goboleedyada xafiiska dhexena uu mataqaanaa xamar ku yaalo marka xafiisyada oo heer federaal ah ayuu ahaanaya insha allah laakiin ilaa hadda yiri ma aysan helin ilaahay hadda ma cadda waxaan caddayn marka aad fiiriso dastuurka waxaan caddayn dowlad goboleedka dowlad dhexe maxaa shaqo ay kala leeyihin ma cadda awoodda dastuurka laga kaleeye ma cadda Waa waxyaabaha hadda- yani wax badan oo oo mugdi ku jira ayaa jira oo loo baahay in la caddeeyo laakiin bilowga xafiis gariiqaanku wuxuu ahaa xilliga jaartarka lagu dhaqmayo xafiis oo national ah xafiisyo nationalka ku jiray oo dalkoo idin mataqaanay ka- hal meel laga laga- laga maamulo hadda laakiin idinku de markay noqoto sida hadda loo shaqeeyo waxaad ku koobantihiin dowladda dhexe ee federaalka ah waxaa naga dhexeeya xiriir oo ah mataqaanay dowlad goboleedyada qaarkood oo ayna soo weydiiyaan waxa ay u baahan yihiin oo shuruuca Eh, laakiin wada shaqayn effective ah wada shaqayn dhab ah weli nama dhex marin Waa, waxaan u socdaa marka markaan is leeyahay hadda waxaa jira eh, maamulada qaarkood oo gaara heshiisyo eh, heer qaran saameyn u yeelan kara oo meelaha qaarkood dooda ay ka timaado sida hadda arrinta taagan oo berbera oo kale oo dabcan somaliland heshiis kula gashay imaaraadka carabta Eh, ka gariqaan guud ahaan iyo xafiiskaagaba heshiisyada noocaasa ee la gelayo ee hadhow saameyn ku yeelanaya si guud dalka oo dhan sidee aragti ahaan u aragtaan maxay siyaasada ka leedihin
Eh, arrintaas labaan kor qaadayaa jawaabta siyaasadda waxaa iskale siyaasiyiinta dalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo ra-iisul wasaare cusub laba ku xigo ayagaa iskale xagga siyaasadda xagga xagga qanuunka Ah, ayaan mataqaana ka sharciyada.
xagga qanuunka markaan ka hadlo eh, arrintaasi waa arrin runtii khatar ku ah qarannimada soomaalida khatar ku ah maxaan ula jeedaa marka dowladi dowlad kale heshiis la gasho waxay aqoonsan tahay dowladnimada dalkaas marka soomaaliya waxaa ka jirta hal dowlad baa ka jirta soomaaliya waa hal dowlad Eh, ama ha noqoto unitary system ama ha noqoto federal system ha noqoto waa hal dowlad dowladaha marka laga eego qaanuunka caalamiga ah dowladdu waxa ay la macaamishaa dowladda dhexe ayay la macaamishaa marka dowlad aan ahayn dowlad madax bannaan dowlad madax bannaan oo kale faragelin noocaana ay ku samaysa arrintaasi waxa ay ka hor imaanaysaa qawaaniinta caalamiga ah waxa ay ka hor imaanaysaa qawaaniinta dalka marka waxa arrintaasi ma ahan arrin waafaqsan Eh, yacni xataa waxaa jiro waxyaabaha la yidhaahdo customary law ama xeer dhaqameedka dowladaha yani waxay ka xeer dhaqameedka dowladaha waxay ka imaanaysa qaanuunka qawa- qawaaniinta caalamiga waxay ka imaan heshiisyada qaramada ka dhexeeya waayo soomaaliya waa dowlad ka mida ee qaramada midoobay calanku leh sida dowladaha hadda mataqaanay oo maaragtay heshiiska la galay marka arrintaasi waa faragelin iyo kala qaybin dalka soomaaliya ay u horseedaysa marka waxaa weeye qaanuun ahaan waxaan leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan laakiin eh, waxaa iska leh baarlamaanka dalka iyo xukuumadda dhalad doonto inay ka qaado tilaabada sharciga waafaqsan ee lagula macaamilay arrinta
waayahay waxaa jira dabcan xafiisyo eh, iyaguna mararka qaarkood baa kale ee taagan wada shaqaynta xafiis gariqaanka guud uu la yeelan karo ama uu la leeyahay markay noqoto inkastoo dhammaan hay-adaha dowladda leeyahay isqaanaca sheegta laakiin haddana wada shaqayn dhow ala leedahay ma jirtaa xafiisyada kale ah xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka oo kale
si fiican waxa weeye waa shaqa- shaqaalo waxaa naga dhexeeyo wada shaqayn dhow Mhm, sidaan hore kugu sheegay shaqada dowladdu maahan wax mee- meelay ka bilaabataa mhm, waa waxayna waa waa- waa- waa isdhamaystirtaa xafiisyada dowladdu waa isdhamaystiraan shaqooyinka dowladda inkastoo ay shaqooyin kale leeyihiin oo shaqooyinkoodu kala dadban yihiin haddana waxa waaye sometimes waa dhici karta inay isku soo dhacdo Eh, waxaan wada shaqaynaa xafiiska hantidhowraha waayo xafiiska hantidhowra wuxuu sameeyaa baaris mhm.
baaristiisa waxaa ka soo baxdo qofka uu baaray waxaa ka soo bixi karo inuu jiro faldambiyeed haddii uu faldambiyeed dhaco waxaa u gudbinaya xafiiska gariiqaan guud waxaa dhici karta in hanti dowleeda qof ku maqan tahay laakiin ay ay si qaab madani ah markaasoo kalena waxaa soo soo celinteeda iskale annaga marka waxa waaye eh, eh, shaqooyinka uu kaso- ka soo baxdo ka soo baxo baarisaha uu sameeyo dabagalka hantida uu sameeyo hanti dhowruhu waxaa ka soo bixi kara labo weji mid in hanti dawladdu oo ay maqan tahay waxaa iskala soo celintiisa xafiiska riqaan guud iyo in la galay mataqaanayd faldambiyeed oo meesha ka jiro oo masalan xatooyi oo kale ka dhacday markaasoo kale waxaa loo gudbinaya xeerlaanta xeerlaanta waxa ay geynaysaa maxkamadda u gudbinaysa oo qofkii eedaynaysa marka sidaas ayaa xafiisyadu u wada shaqaynayaan oo yani mataqaanaay xiriirka shaksiya naga dhexeeyana waxa waa runtii waa xiriir fiican oo xiriir wada shaqayn fiican naga dhexeeyo xafiisi ahaanna saasaan isugu xiranahay
hadda maadaama xafiiska gadiqaanka guud iyo wuxuu saaray ataa sheegtay ilaalinta qarnada soomaaliya dhulka badda waxaa maalmaha socotay dacwad u dhexaysa soomaaliya iyo kenya oo xagga badda ah saameynta xafiis gadiqaanka guud dacwaddaas uu ku leeyahay intee laegta
runtii waa aada iyo aadan waxumahay arrintaas xafiis gadiqaanka guud ma soo marin mana warna kama hayo laakiin waxay waxay waxay ahayd waxay ka mid tahay waxyaabaha u xil saaran yahay xafiis garyaab guud oo ay ahayd inuu ilaaliyo difaaco mataqaanay hantida badda ah yani dalku waxa uu leeyahay cir dhul bad waxaa la yidhaahdaa dhulka soomaaliyeed xafiis garyaab guudaa shaqadii uu u xil saaraa hase yeeshee waxaa nasiib darro ah inaan mataqaanay ilaa iyo hadda xafiiska iraan guud dacwaddaas kama qayb gelin dadku markay weydiiyaan mataqaana waa dad badan baa maaragtay la socda arrintaasi sida ay u dhacaysay ayagu markaa markaay weydiiyaan anu waxaan mataqaanaa runtii jawaab ma hayn waayo waxa weeye shaqadii oo xafiiska dariiqaan guud oo meel kale ka socotay waxa waaye waa runtii waxyaabaha in la saxo loo baahan yahay oo aan ka sugayna dawladda cusub ayay ka mid tahay insha allah in cid kasta oo ka mid a hay-adaha dawladda shaqada loo xil saaray lagula xisaabtamo loogana dambeeya ay asaga qofkaasi ama hay-addaas looga dambeeya waayahay dalku wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah ama dhaqaaq ah shalay meel baad ka soo bilowday saas sheegtay laba kun saddex iyo toban magac unbaa laguu dhiibay oo lagu yidhi gariraanka guud baa tahay maamul xafiis ma lahayn waxaa soo martay marxalad maanta meelba wadanku hiigsanayaa oo loo socdaa maxaa qorsho ku ah
waxaa qorsho noo ah runtii waxyaabaha oo waxaan sameynay markaan xafiiska qabtay vishin ayaan sameeyey ama aragti xafiis gadiqaan guud runtii waxa waaye waxaa maaragtay dhaqaalaha oo yar iyo awoodda dawladdii xilligaan mataq aan soo gaarin oo yarayd ayaa waxa ay keentay in xafiiska uu dhaafi waayo inuu bas waxyaabihii asaasigaha oo shaqada uu mataqaanay uu maaragtay uu helo waxaan rajaynaynaa in mataqaanay hadda xafiisku wuxuu ka mid yahay labada xafiis ee xukuumaddu lahayd ee ku shaqayn jiray madaxtooyada labadaas xafiis oo kale ah hantidhowraha xafiiska hantidhowrka iyo xafiiska riqaan guud hay-adaha kaleo maanta degan xafiisyadan madaxtooyada ka dhisan waxa ay bannaan ku yihiin xafiisyo kale hadda waxaa bilaabatay inay guuraan oo ay xafiisyadoodii loo dayactiray u guuraan markii aan helno xafiiskii aan ku shaqayn jirnay oo ah meesha hadda ay ku shaqaysa wasaaradda maaliyaddu waxaan ku rajo weynahay inaan samayno horumarin dhismaha xafiiska iyo serviceka uu bixiya xafiiskeenu wuxuu bixiyaa service wuxuu siiya hay-adaha dawladda waxaa macaamiil noo ah hay-adaha dawladda marka inaan bixino serviceka nalaga sugaya inaan bixino ayaan rajaynayaa oo aan dhammaystirno waaxyaha xafiiskaas uu leeyahay oo qof kasta markuu yimaado wax u qaabishan shaqada uu doonayo insha allah uu la xiriiro haddii alla idmo
waxaan ku weydiiyo shuruucda marka ay soo bilaabanayaan ilaa dhamaadka gadiqaanka guud xafiiskiisa waa uu eegaa saa sheegtay waxaa jira sharciyo baarlamaanku soo ansixiyey baarlamaanka sagaalaad madaxweynuhu saxiixay faafinta rasmiga ah lagu soo saaray haddana aan dalka ka dhaqan gelin ama aanu u shaqaynin sidii loogu talagalay taa iyada ah la socodkeeda waxa u shaqayn waayey xafiiska gadiqaanka guud saameyn muxuu leeyahay inuu ogaado
waa mahadsan tahay runtii aniga waxaan qabaa si ka duwan waayo waxa waaye sharcigu markii uu soo baxo oo lagu soo qoro bulletiinka bulletiinka marka lagu qoray ama journaalka rasmiga ah ee dawladda marka lagu qoraya macnaheedu waxa waaye gaarsiinta dadka in qof kasta oo muwaadinaha uu ogaado sharcigaas inuu jiro ayaa loola jeedaa sharciga waa la sameeyaa waxaa loo sameeyaa si yani arrin dhici doonta yani waxyaabaha ma raba hadda inaan dib ugu noqdo shuruucwadwada waa ku kala duwan shuruucda laakiin waxaan kusoo koobayaa marka sharciga marka la diyaariyo waxa uu noqonayaa dhaqangelid maalintii loo baahdo oo waxa uu ka hadlay ay dhacaan ayaa lagu dhaqmayaa marka sharciga waxaa loogu talagelayaa inuu mataqaanaa xaalad soo socota inuu nidaamiyo xaaladaasi markii ay timaadana lagu dhaqmo marka sharcigu mar kasta wuxuu ku dhaqan joogto ah ayuu leeyahay ma marka lama dhihi karo sharciga waa lasoo saaray laguma dhaqmin lama dhihi karo
dabcan hadda laakiin waxaad eegtay marxaladda dalka uu ku jiro iyo xaaladda dalka meesha ay marayso shuruucda maanta soomaaliya ay u baahan tahay oo kale ma isleedahay adoo eegaya saameynta xafiiskaaga uu ku leeyahay culinta sharciyada iyo la socodkooda marxaladda hadda la wajahayo iyo shaqadii hadda lasoo maray kale markaa tababardhig ku samayso xagga sharciyada dalku uu u baahan yahay maanta baahida sharciga socon saddex sana lasoo dhaafo hadda aada joogtay iyo haddan afar sana ee soo socota teebaad tilaadahay way u badan tahay in dalkan shuruuc badan uu helo waa mahadsan tahay runtii waxa waaye waa xukuumad kastaaba waxa ay dhaqaaqaysa awooddeeda intay leeg tahay runtii baarlamaankii sagaalaad iyo xukuumadihii isbedelay waxa ay sameeyeen shuruuc aada u fara badan ayay sameeyeen oo dalka looga baahan yahay waxa dhiman waa wax yar oo runtii aan rajaynayna baarlamaankan tobanaad inuu dhammaystiro annagu waxa weeye waxaan kaalinteenu waxa weeye hay-addu markii ay shuruucda laba nuuc ayaa loo samaynaya ama sharci jiray baa wax laga bedelayaa oo xaaladda jirto la waafajinayaa waxaa la yidhaahdaa dib u eegista shar sharcigaas ama sharci cusub baa la abuurayaa oo xaalad sharciaan hor yani xaaladaan horu jirin ee hadda timid baa sharci laga samaynaya labadaba waxa weeye waxaan kala shaqaynaya wasaaradaha xoogaha yar dhibaatooyin waxaa dhaco mataqaana runtii oo ah in hay-adaha qaarkood ay mashaariic inta laga dhigo la siiyo dad mataqaanay hay-adahan caalamiga ah ay ay bixiyaan kharash ku baxayo runtii lacago badan ay ku bixiyaan sharcigiiyo ingiriisa la keeno markaasi uu nooga daraado mid cusuba la bilaabayo waayo waxa waaye in ingiriiskii laga bedelo soomaaliya loo rogo markii soomaaliya loo rogo kadibna sharci ahaan loo qaabeeyo ayuu yani dhibaato badan baa lagala kulmaa wakti badan baa ku luma lacag badanna way ku baxdaa waxaan soo jeedinayaa marka in baahida sharci ee aan leenahay dadka soomaaliya uu leeyahay waa ku filan yihiin sharci yaqaanada dadka soomaalida waa ku filan yihiin waxaa keliya loo baahan yahay dhaqaalaha lagu bixinayo dadka ajnabiga in loo soo weeciyo dadka aqoonta le soomaalida ah ayagaa lagu dhiirigeliyo ayaga ay ka shaqeeyaan ayagaa waayo sharcigu wuxuu ka yimaadaa dareenka bulshada sharciyadaanka soomaaliga ah ayaa dareemi karo baahida bulshada ee ma dareemi karo qof ajnabi ah oo dal kale ka yimid marka dhibaatooyinka ugu badan aan kala kulanno waxa weeye in waxyaabo fara badan aan loo baahnayn inay kusoo daraan oo mararka qaarkood ay mataqaanaa intay maaragtay waxyaabahan cut and baska la yidhaahdo oo la soo waxeeyo oo shuruuc kale noo soo guxayaan oo ay wixii ay noqdaan wax mararka qaarkood iska hor imaanayo oo ayna oo aan kala kulanno dhibaatooyin aada u fara badan runtii in dib loo habeeyo oo wakti dheer haddaan fursiyo dadka barnaamijka la socda dhegeysanaya ama daawanaya soomaaliyeed meel kastoo joogaan qofka ugu horeeya qaabka ku jira halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
waa magacaaga halkaad joogto
magacayga waa Abubakar Cabdi Xamiid oo ka hadlaya xaafadda Geedqalo ee degmada Yaashiis.
abubakar soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka ra'yi iyo su-aal maxaad nala wadaagaysaa
Adigu doorka adigan qabaa deegaanka kusoo dhawaado garyataanka guud ee qaranka waxaan weydiinayaa kow waxa ku salaysan qaranka sida head of state-ka ama head of government-ka prime minister-ka ama ama raiisul jamhuurka oo kale haddii ay sharci ku tumanayaan dhilayaan waxyaabo sharci lagu dhaqmayo oo arko ma ka hadli karaa saaban ka dhaagira su-aasha kalada waa inay weydiinay tahay haddii aniga horta si sab ugu hadli karaa mid abubakar isdiji uu ku maqlayaa gariqaanka su-aashaada bayaani si degan su-aasha koowaad waxaan u fahmay inaa ula jeedi haddii madaxda sare ee dalka sida madaxweyne ama wasaare ay ku-xadgudub sharci sameeyaan gariqaanka guud awood ma u leeyahay inuu la xisaabtamo uu kala hadlo waa waa- waa lagu fahmay su-aasha su-aashaas ka soco su-aasha kale gal Mhm. maxaa isku dhaca marka maxaa sabab waa ma isku dhac sharci oo hay-adaha dawladda dhexdooda ah waya waa maasinta abubakar dadka kaa dambeeya furdasi labada su-aal waa lagaga jawaab doona insha allah hal mara ka jawaabta qof kalan raacinaya halo asalaamu calaykum waa ma cagaarkaa joogto waan ka xumahay qofka kama uusan faa'iidaysan abubakar qofka qof kale qad ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaa magacaagi halkaa joogto wacalaykum salaam magacaagi halkaa joogto abuu maqlaya fadlan t v-ga igala soconna telefoonka igala soco elber baa joogta oo gobolka bakoola magacaaga ya ayo soodowa kusooda barnaamijka maxaa noo wadaagaysaa ra'yi iyo su-aal ayo su-aal iyo ra'yi maxaa qabtaa waa mahadsan tahay waxaa mu waa mahadsan dadka kale ee barnaamijka la socda fadlan fursad sii waa kaa imaad celinaynaa wicitaankaagii inaad nagala soo qayb gashay awal jooga bakool qofka kale ee qad ku jira halo asalaamu calaykum walaal magacaaga halkaa joogto ku celi magaca maxamuud weydow maxamed kaaraana joogta kusoo dhawo barnaamijka maxamuud ra'yi iyo su-aal maxaa noo wadaagaysaa waxaan ku dhawahay waxaa ahaaya ra'li oo ah dalka horumarkiisa xafiiska garyaqaanta guud wuxuu ku leeyahay sida oo kale dadkaa damata hakiinta abaartooda hayso ina beero iyo biyo iyo wax walba loo sameeyo muxuu talagelin ku leeyahay xafiiska
waaya mashaariicda iyo dalka horumarkiisa saameynta uu ku yeelo karo xafiis garahaan guud ama asinta maxamed haye soo dhawow gariiqaaga haddii aada eegto abubakar cadow yaabsi naga soo wacay laba su-aal buu ku weydiiyey wuxuu yihi haddii madaxda dawladda qaarkood ku-xadgudushir ay sameeyaan gariiqaan guud oodna uu leeyahay inuu la hadlo tan labaadna waxay ahayd haddii hay-adaha dawladda dhexdooda ama wasaaradaha ay sare isku qabsadaan
aada iyo aad u mahadsan yahay runtii waxa waaye waa dadka soomaalida waxa ay jecel yihiin ay qiimeeyaan in qofku intuu idaacadda tago hebel saas waa hebel saas waa yidhaahdo arrintaasi ka mid maahan dadka madaxda shaqaalaha dawladda ah oo civil servantiga la yidhaahdo ama shaqaalaha rayidka ee dawladda madaxdooda arrintaasi ka mid maahan conductiga ama dhaqan shaqey shaqadooda ay sameeyaan waxaa dhaqanka fiican uu yahay oo laga doonayo markay waxaan markay dhacaan khilaaf ama qof mas-uulihii khalad sameeyo inuu qoraal sameeyo oo qoraal uu yidhaahdo arrinta noocaasi noocaasa waxa waaye sharciga waafaqsan tahay mudane hebel waxaan jecelnahay inaad waafajiso ama personal ugu tago oo yidhaahdo arrintani waxa ay khilaafsan tahay sharciga arrintaasi way dhacday oo waxa weeye waa arriga mas-uuliyaddeeda waxa waaye qof kasta oo mas-uula madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ilaa laga gaaro inuu ku dhaqmo sharciga dalka haddii uu shaki ka galanay aniga iweydiiyo talada dariiqaanka guud ou bixiyaahi sharciyan waxa waaye waxa waaye laga kama dambays sharcigaasaa dhahayo marka horena way u dhacday insha allah hadda kadibna way dhacaysaa waayo xafiiskaygu wuxuu ka shaqeeyaa saxidda hay-adaha madaxda hay-adaha dawladda ku dhaqanka sharciga waxa aan u baahannahay oo dalkani la-yahayna waxa waaye sarraynta sharciga inuu sharcigu ka sarreeya qof kasto oo cid kasta oo mas-uul ahi ay hooska sharciga taagnaato macnaha aan ula jeedo waxa waaye haddii ay qaloocatan lagu qaban karo waayo qof sharciga ka weyn ma jiro tan labaad oo ah khilaafka dawladda runtii waxyaabaha aan ka hadlay oo waajibaadka xafiiska gariiqaan guud ka mida oo aan ka tegay waxaa ka mida xalinta khilaafaadka dawladda waxa uu xil saaran yahay haddii isqabad shaqo isqabad dhow isqabad waajib uu dhex maro hay-adaha dawladda inaa idhaahdo kadib markii aan ayaga mataqaana weydiiyo waayo waxaa marka aada go-aan samaynaysid khasab inaad dhegaysata dhinacyada waayo inaad fiiriso documentiga waayo inaad wax kasta markaad fiiriso go-aan dariiqaan guud waxa uu soo saarayaa in dhinac ka mida dhinacyadu uu xaqa la isku haysta leeyahay arrintaasina waa arrin aan aysan ka banaanin xataa in laga qaato cabasho macnuhu maxay yihiin yacni laba hay-adoodoo dowladdu leedahay inay sharciga isku dacweyso ayagoo isku haysta dan guud arrintaas waa xaaraan marka xafiiska waxaa loo sameeyey inuu sharciyan wax kala yidhaahdo hadda ka hor yani waxaa dhacday wasaaradda howlaha guud iyo ciidanka asruufta ayaa waxay isku qabsadeen dhul ku yaallo meesha mantaqa ku yaallo taliska baalka xabsiga dhexe ku yaallo kadib markaan documentiga eegnay waxaa soo baxday gariqaanku wuxuu gaaray xafiis wuxuu gaaray go-aan ah in mas-uuliyadda ku dhaqanka meesha waayo waxa waaye hay-adda dowladda dhul dowladdaa wada leh dowladdaa go-aanka gaarta cidda is- isticmaalayso process lagu bixiya ayaa jiro oo waxa weeye hay-adda maanta meeshan uu raadiyo ku shaqeeyo haddii loo bahdo raadiha inta meel kale loo dhisaa bili hay-adka la siinaya dowladdaa iskale waa waa arrin ay dowladda awooddaas leedahay laakiin inta intaa laga gaarayo in la yidhaahdo wasaaradda howlaha guud iyo ciidanka asluubta hay-ad hebel ayaa iskale meeshan uga mas-uula dowladda marka fadlan u gacan banay in la yidhaahdo arrintaasi way dhacday arrimo badan oo hadda broses ku jiran waa jira marka waxa waaye xalinta khilaafka dowladda waxaa iskale waa mas-uuliyadda mas-uuliyadaha xafiis gariiqaa guud ay ka mid tahay asaga ayaan wax kala yidhaahdo labada hay-adood dowladeed
maxamuud weydo su-aashiisa markadaa usoo laabato oo kaaraan naga soo baxay xoggeedii xafiiska dhaqaanka guud ee dalka mashaariicda horumarinta dalka saameyn ku leeyahay
ha laakiin saamaynta soo asaga u sheegaya inay tahay ani- aniga saan so- soo asaga u haysto inaysan ahayn baa dhici karta waxa weeye mashaariicdu waxay ku bilaabataa nidaam qaanuuniyada loo sameeya nidaam sharci nidaam sharciya loo sameynaya oo ay ku dhaqan marka waxa waaye mashaariicdaas ama heshiisyo dowladana dhex maray baa lagu fuliyaa ama shuruuc bay u baahan tahay marka xafiis dariiqaan guud marka ay unkamayaan jiritaankoodu ayuu wuxuu ku leeyahay qayb kadib fulinteeda waxaa iskale hay-adaha ay hoos yimaadaan mashaariicdaas
aad baa umahadsan tahay aad baan kaga mahad celinayna mar kale waktiga qaaliga ah iyo sidaa dadka soomaaliyeed ula wadaagtay shaqada xafiiska gariqaanka guud isla markaana aan aaminsan dad badan maanta inay ay ka qaateen eh, fikir cashir iyo wax badan oo maskaxdooda ka maqnaa Ah, guud ahaan dhegeystayaal daawadeer barnaamijkii kulankaas doodka oo marti noogu ahaa gariqaanka guud ee dalka mudane doctor cismaan cilmi guudeed intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan barnaamij kalimada ku kulmi doono waxaan umahad celinayaa dhegeystayaasha daawadayaashana soo wacay kuwa isku howleen waqtigu usaamaxay intaba farsamaqaanada iyo kaalmaanada barnaamijka intaan barnaamij kalimada ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo